barakacyaalka ka nool duleedka bari ee magaalada jowhare ee gobolka shabeellada dhexe weliba ayaa wajahday xaalad nolol xume siduu wararkaiyo sheegayeen baahida weliba ayuu in ahaanayoon daronta quusaska kaasoo iyo kumadayin minlang raashin lang iyo nisaasoo kale caafimaad daro qaar kumada barakacyaalka weliba iyo codsadeena awaan ku codsadeena hay-adooyinka iyona maamulka dowlad goboleedka hirshabelle in iyo caawimaad an sameeyaan masunka cilmihin wadani hataa meel kuma ogna waxanbahaana caba iyo maalo cunuuhaayan waa iskasii banuuhaayan hadda intaan waa barkaceen waa waxay ku jiraan xaafaday ku jiraan aniga saanaa u joogaya kii oo yimaad aan meelaan u fadhiyaan biyo ku siiya waxaan rabnaa waxis ilaahay niiga soo qaadayo inay berigu noogu soo tartiin os ilaahay nii soo dhiibayo ilaahay waxaa niiga soo qaado waxna allah niiga soo dhiibo waxaan nahay afar oo iyaarkeyga oo habartoodka bara kacday iyoontahay shan aniga ah oo halku u roon ostomiyo kow jir yahay xaafadooda iska galaya meeshii wax lagu qabay iyoon tahay cambahooda iyo iska soo dhuudhuuqayaan kuwa yanyarka ena waa kaas waa iskasii gacantay usii qaqabanayaan aniga meehaana u fadhiyaa wax oogu ma-al sidaasaan aa jirta magacayga waxaa la dhahaa khadiijo cabdi eebakar waxaan kasoo barakacay tuulada la yidhaah baasha hurwaay dhextaalkeeda beel iyo oobeel u dhexayso waxaa kamid a dhibaato badanaa jirtay maxay ahayto dagaalaa yimiday roob darro oo roobna weynay beeraan tabca jirnay beeraliyan haynay roobna waa weynay haddana biyaaba soo baxa barakac ayaana soo baxshay saasaan kusoo baxnay walahi adina waa iska dareemi kartaa hadda oo wax lagu tilmaamaa ma aha dadbeer inaan noo tabcanaynin inay xoolihii abaaro iyo rafaad ay naga laayeen inaan barakaca nahay oo dad barakaca oo noo qoyskii gurigaan ku dhaqmi jirnay iyo hoygaynu dhanka soo tagnay iska iska haajira haajirka aan soo haajirnana intaan intaan soo degno waa iska deganaynoo dad xoog ku shaqaysatay yaa ma iska ma qaadaynaa caawada wixii alaahay inuu soo siiyaan mantaqaanaa aan keensan jiran waxaan ka qabaynahay waa soo haajirin waxaan cunsanaynaa in kaamka aniga kaliga shaksi ahaan wax cunsa maayo kaanka in mataqaanaa horta koow lagu soo bilaabo hoy ay ku hoydaan oo bac leh baca u tiira beri hadda roob hadduu yimaado halka aan ku jiro roob ma celiya ma celiyo aqaladoo dhan sida waay waxaa horta koow noogu daran hoyga aan ku hoyeyno oon ku noolnahay oo mataqaanaa saayan saan aan ku leennahay in mataqaanaa roob hadduu daa inta biyaa galayo hadday korka yimaadaan hoygu aan ku hoyano oo aqal leh oo wixii lagu cuno leh aa u tiira siiba bac ka mid tahay hoyga aa bac lagu cunkorto daawud weli salaad daawud weli salaad waxa waaye biibacdan kasoo kasoo barakacay shan bilood oo maha joogay waa barakacyaal dad oo maaragta sabool ah indhoolay iyo maaragta ka kooban agoon iyo danyar baa qaxooti soomaaliyeed maha ilaahay ay u dhisteen haadiha samafalka ay u dhisteen wakiilla horjoogay ku suguwhaa